qudaarta dalkeena ka baxda waa midda ugu wanaagsan ee la isticmaalo wayna ka caafimaad badan tahay qudaarta la inooga keeno dalka dibaddiisa haddaba magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose waxaa jiro dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay shiiditaanka qudaarta qaybaheeda kala duwan sida cambaha babayga qaraha saytuunka iyo liinta waxayna u noqotay shaqo abuur oo ay ka helaan nolol maalmeedkooda haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradan oo raadiyaha sanguun la hadlay ayaa waxay nooga warbixiyeen muhiimadda cabitaanka dalka uu leeyahay bulshada iyo sidoo kale in iyagana ay u noqotay shaqo abuur ay noloshooda ku maarayn karaan waan dhowahay walaal magacayga waa cabdifataax maxamuud cabdi oo ku nool magaalada dhoobley kana shaqaysto mamacaanada sida qudaarta dalkeenna hooye kasoo go-do saas oo ay tahayna dadka ay jecel yihiin qudaarta dalka kasoo go-do dadka marka qudaarta kaa iibsanaya ama cabitaan kaa iibsanaya ay ku dhahayaan qudaarta ma tii dalka mise waa tii dibadda marka sidii babayga iyo cambaha iyo qaraha iyo saytuunka iyo liintoo kale ayaan ka shaqaysanaa ayagoo laba nooc u shiidna biyaha qaar aan ka dhigno biyo furlaato seeka ah iyo biyo caadi oo iska normal ah niwa way kala duwan yihiin runtii biyahan furlaatada adag oo seekada ah oon fadhiisiiyey xaqiiqdii biyo kuma daro qudaarta keligeed baan shiidayaa waxay noqonaysaa biyo adag oo fadhiyo seeke ay noqonaysaa marka biyaha seekada saas baan nusdoolari u gadanayaa sidii babaygoo kale tayuu fadhiistaa cambahoo kale iyo saytuunkoo kale iyo furlaatooyin bay noqdaan marka saas bay u kala cabdiraxiin xaaji jaacfar ali dhaha waxaan joogaa magaalada dhuubley waxaana nin iska shaqeysto oo xamaali ah meelaha mamacaan aan ku leeyahay suuqa gudihiisa marka maareynta waxaan ku jirna maxaa nolosheyna meel magaalo waay waa ujeedaa magaalada waxay u baahan tahay xirfad iyo joogisay rabtaa maasha allah kulle wax dhib ama qabno waa iska fiicanna qudaarteyna waa iska fiican tahay inkastoo wadooyinka markay xirmeen cariiri ay tahay laakiin maalmahay soo go-do oo la helo ama waddada ay noo furan tahay middaan kenya uma baahnin oo looma looma keeno oo waxaan rabnaa madda kenya soomaaliya kusoo go-da qaraha babaayga cambaha sidoo kale maxaa la jiray qudaaraha kala duwan maasha allah qudaartayna wax ka fiican ma laho tan kenyana ade waaba waaba ujeedaaba qudaar iska yar waxaa waa iska daciif ah laakiin tayna ka jecelnaa mar walba inaan helno jecelyihiin tayna soomaaliya jecelyihiin amba soomaaliya miyaa amba soomaaliya miyaa ama waxaa lagu dhaha qarahankii soomaaliya miyaa isku dhadhan hataa ma aho waa dhadhanka haddii la dhaho hataa kenya ku fiican yahay qaarsiyihiin